kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo maqalyahayaguu idiin soo gaadhayaba halkani waa waama raadiyo waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno maalinta caalamiga ah ee samafalka adduunka oo sanad kasta maanta oo kale laga xuso caalamka maalinta caalamiga ah ee samafalka adduunka waa maalin caalami ah oo sanad walba la xuso shanta bisha sebteembar waxaana ku dhawaaqday golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii ujeedada ugu weyn ee maalintani caalamiga ah ee samafalka waa in kor loo qaado wacyiga bulshada iyo in la siiyo madal guud oo loogu talagalay howlaha samafalka ee caalamka oo dhan ha ahaadaan kuwa ay fulinayaan shaqhsiyaad ama ururo samafal dadaalada samafalka ayaa hadda sameynaya siyaasad guud oo maalgelinayaan hal abuurnimada waxayna taageerayaan bulshooyinka halka ay adeegyada dadweynuhu ka gabaan ajendaha horumarka waare ee qaramada midoobey ee sanada labada kun iyo soddonku wuxuu dhigayaa in ciribtirka saboolnimadu uu yahay dubdhaxaadka howshani caalamiga ah saboolnimadu ma aha keliya dhaqaala la-aan waxaa kale oo ay ka dhigan tahay gaajo takoor xaalado nololeed oo aan ammaan ahayn iyo helitaan la-aanta waxbarasho ama caafimaad muhiimada maalinta samafalka adduunku ay u leedahay soomaaliya soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka uu samafalku muhiimada weyn u leeyahay nool maalmeedka bulshada waxaana jira dhowr sababood oo taasi muujinaya haddaynu ku hormarro dhibaatooyinka bini-aadamtinimo soomaaliya waxaa ka jira xaalado adag oo ay sababaan colaado abaaro soo nonoqday fatahaada iyo barakaca malaayiin qof ayaa wajahaya cunto yari hooy la-aan iyo adeegyada caafimaadka oo xadidan samafalku wuxuu noqday gargaar deg deg ah oo lagu badbaadiyo nolosha dadkaasi doorka dhaqanka iyo diinta bulshada soomaaliyeed waxay dhaqan ahaan iyo diin ahaanba ku wanaagsan yihiin iscaawinta qaaraanka sekada sadaqada iyo gargaarka bulshada ayaa ah hab samafal oo si qoto dheer ugu xidhan dhaqanka iyo caqiidada islaamka kaabista adeegyada dawliga ah maadaama dowladdu aysan awoodin inay si buuxdo u gaarsiiso adeegyada asaasiga ah dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ururada samafalka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa buuxiya farqigaas iyagoo bulshada u keena cunno biyo nadiif ah caafimaad iyo adeegyo waxbarasho xoojinta midnimada bulshada samafalku wuxuu bulshada ku dhisaa kalgacal iyo is-aamin wuxuuna abuuraa dareen wadajir ah marka qoys barakaca la caawiyo ama caruur la siiyo fursad waxbarasho bulshada inteeda kale waxa ay dareentaa inay iyaguna qeyb ka yihiin xalinta dhibaatadaasi samafalku keliya kuma koobna kaalmo deg deg ah balse wuxuu gacan ka geystaa horumar waara dhisida iskuulo biyo xireenno goobaha caafimaadka iyo abuurista fursado shaqo soomaaliya samafalku ma aha wax la dooran karo oo keliya ah ee waa nolol iyo badbaado waa halka laga helo nafis rajo iyo mustaqbal bulsho oo wanaagsan sidaasi darteed xuska maalinta caalamiga ah ee samafalka wuxuu dadka soomaaliyeed dib u xusuusinayaa qiimaha ay leedahay iscaawinta iyo in la mideeyo dadaalada bulshada dowladda iyo ururada samafalka si loo gaaro nolol sharaf leh oo wanaagsan iidle aadan maxamed waa mid ka mid a dhalinyarada samafalayaasha ah ee ugu saameynta badan geyiga soomaalida gaar ahaan deegaanada jubbaland waxa uu sidoo kaleeto maamulo ka yahay hay-adda kaalma community oo ah hay-ad u samafasha dadka tabaalaysan waxaa waraysi dhinacyo badan taabanaya la yeeshay wariyaheenna cawka calcawil oo la kulmay san barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlayna maalinta samafalka adduunka markan waxaan soo dhaweynayaa gudoomiyaha guud ee hay-adda calmo community welfare oo ah hay-ad ka howlgasha deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo si guud soomaaliya iidle oo kusoo dhaweynaya waa maridi ayaa kugu soo dhaweynaya
cuuku waa mahadsan tahay adigii ridi waamo waa ku dhowahay idaacadda
maanta dunida waxaa laga xuseeyaa maalinta caalamiga ee samafalka bal ka hayd kaalmo ahaan maxay idinkaga dhigan tahay maalinkaas cuku iyo bahda waa mar kale aada umahadsantiin waa ku dhowahay Een, sanad kasta shanta sebtembar waxaa loo dabaaldegaa maalinka samafalka adduunka ee u gargaarista bulshada danta yar Een, ka annaga hay-adda kaalmo ahaan waxay maalinkan nooga dhigan tahay maalin ahmiyad gaar ah inoo ah waa maalin inooga duwan maalmaha kale oo aan la qaybsanayno bulshooyinka iyo ururada samafalka ee caalamka maxaa yeelay mar kasta waxaan u dabaaldegnaa eh, sanad kasta maanta oo kale shanta sebtembar in maalinkan la weyneeyo fantasiyo la sameeyo isku imaatin iyo wacyigelin iyo waxqabad bulshaba la sameeyo ee xaqiiqatan maanta oo kalena ma ahan eh, maalin aan ilaawi karno dadkuna waxaa leeyahay isgarabsiiya maanta oo kale waa maalin sare loo qaado kaalinta samfalka maadaama bulshada uu muhiim u yahay samfalka marka la yidhaahdana wuu noocyo badan yahay ka kaalmo ahaan waxaan leeyahay aad baa ugu faraxsana maalinkan ahmiyaddu bay- weyn bay noo leedahay innaga iyo caalamkaba bal marka horeeto waxaad si guud faahfaahin naga siisaa hay-adda kaalmo community welfare waxqabadkeeda iyo si guud howlaha shaqa ee bulshada u qabato Een, ka hayda kaalmo ahaan een, muddo sanada ah ayaan ka shaqeyneynaa guud ahaan wadanka ee gaar ahaan statekan ee jubbaland Een, cukow waxaan diiradda saarnaa ee arrimaha si guud horumarinta nolosha aadamaha iyo midda environmentiga horumarinta deegaanka Ee, samafalka marka la yidhaahdana ka kaalmo ahaan waxaana hay-ad een, soomaaliyeed oo u gargaarto dadkaasi danta yar ee guud ahaan wadanka ku sugan Ee, waxyaabo badan ayaana qabanay shaqooyinkaa qaban waxaa ka mid ah ee, u gargaarista bulshada ee, haddii ay tahay nolol dhiskooda haddii ay tahay gargaarka degdega ah xilliga ay dhacaan colaadaha fatahaadaha iyo abaaraha oo aan dadka gaarsiino hadba gurmadka loo baahan yahay Ee, waxaan eh, diiradda saarnaa dadka nugul una baahan garab istaag Een, sidoo kale waxaan ka shaqeynaa horumarinta dhinaca eh, waxbarashada caruurta eh, danta yar agoomaha Eh, sidoo kale waxaan diiradda saarnaa horumarinta kobcinta garaadkooda Eh, waxaan ka shaqeynaa dowlad dhiska iyo horumarka Eh, waxyaabo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin oo ay ugu weyn yihiin samafalka bulshooyinka danta yar ayaa ka mid a shaqooyinka aan qaban
bal maanta waxaa la xusayaa guud ahaan caalamka laga xusayaa maalinta samafalka adduunka maadaama idinka aad tihiin hay-ad samafala Een, ma jirtaa cid idinka caawiso howlaha gargaarka aad bulshada u qabataan sideese u caawisaan dadka bulshada Een, mar kale waa mahadsantihiin ee, bahda waamo Ee, xaqiiqatan annaga waxaan nahay calmo community welfare hay-adda daryeelka bulshada ee calmo waxaan nahay tiam samafal oo u istaaga si volunteer in dadkooda iyo deegaankoodaba ah, loo caawiyo loona garab siiyo Ee, xaqiiqatan u- bulshooyinka ee, nagu xiranna waxaa u badan oo na caawiyo dadka ee, qurba joogta ah somaali diaspora fund ayaan ma aragtay sameynaa oo dadka qurbaha jiro ayaan dhaqaale ka aruurinaa eh, iyo kuwa local oo wadanka joogo kuwaas oo dhaqaalihii laga aruuriya hadba baahidii jirto eh, si guud looga jawaabo eh, ku-xirnaanshiyaha ama waxqabadkeena dadka ugu badan ee na caawiyo eh, marka laga tago ururo iyo dadyo kala duwan iyo shirkaad oo si dadban noo caawiyo Eh, dadkaas ee qurba joogta soomaaliyeed ee wadanka ka tegay ee halkaas ku nool ayaa ugu badan cidda na caawiso oo aan garab ka helno maadaama een, inta badan aad caawisaan dadka barakacayaasha iyo si guud een, dadka dhibaateysan ee dhibaatooyin kala duwan ku wajahay dalkeena Een, deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxay kamid ahayd meelihii inta badan dadku aada ugu soo barakaceen ha ahaadaan dadka dalka dib kusoo laabtay sidoo kale ha ahaadaan dadka een, dhibaatooyinkii abaaraha sidoo kaleeta fatahaadihii ay saameeyeen kaalmo ahaan sidee uga jawaabta arrimahaasi markii waqtigooda ay taagnaayeen
Eh, u- hadba eh, cabashada taagan cuko ayaa laga jawaabaa tusaale ahaan fatahaadihii elino ayaan door weyn ka qaadanay eh, u gargaarista bulshada waqtigaas dadku waxay u baahnaayeen eh, deegaameyn oo dowlad goboleedka jubbaland markay dadka deegaameysa waxay u baahnaayeen in laga taageero levelhoodka eh, nolol dhiska dadkaasi haddii ay tahay eh, in la gaarsiiyo gargaar raashin een, sidoo kale ee, loo sameeyo guryo oo cawshado ah ee, si ku meel gaara maadaama dadkan deegaana ay kasoo barakaceen wixii la heli karay ee, ayaan markaa gaarsiin hadday tahay maacuun dhaqaalo lacageed een, waxaa jirta haween badan oo oo u baahnaa dhalmooyin waxaa ka caawinay in la gaarsiiyo isbitaalada mcjada ee deegaanada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha batinarka laha ay ka shaqeeyaan ay ka hirgeliyeen marka si guud waxyaabaha nfiga laho ee maacuunta oo kale ayaa waxa ugu baahi badan dadka ay ahaayeen waana ka jawaabin abaaraha jiray biyo dhaamin ayaan ka sameynay iyo raashin qaybin hadba wixii jiro ee cabasho ayaan dabcan ka taageernaa meelo badan oo gobolada wadanka oo iyagana colaade ay ka dhaceen dadka waxaan kala qayb qaadanay sidii maaragtay meeshii hadba ay iskugu aruuraan ay ugu heli lahaayeen adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo nolosha oo ay biyaha ugu muhiimsan yihiin marka si guudba hadba xaaladii taagan jawaabteeda ayaan doorkeeda ka qaadana ugu dambeyn maxaa qabada oo inta badan aada la kulantaan marka aad fulinaysaan howlaha samafalka kaalmo ahaan iyo si guud adiguba
si guud ka hay-adda daryeelka bulshada ee kaalmo ahaan dee markii samafal layahay oo ururo volunteer layahay caqabaadka si guud lala kulmo waa iska jiri karaan haddana waxaan aada ugu mahad celinaynaa hadba isteedyada aan ka shaqeyno ama heer federaal dee noqoto ama heer state garabsiga ayna siiyaan sida ay noo soo dhaweeyaan sida ay howlaheena noogu fududeeyaan badanaa caqabaad way iska jiraan oo dadkii duruufahooda aan maaragta la wada xallin karin wadankoo dhibaatooyin badan iska jiraan dadkii oo noloshooda hadda ay soo kabanayso ayaa haddana waxaa usoo lalaabtay abaaro iyo fatahaado caqabadaha ugu badan marka waxaa waaye waxyaabaha dabiiciga ah oo aan laga faa'iideysanaynin kuwaas oo hadba saameyn ku yeesho dadka maalin waxaa laga yaaba inaan dhahno dadkii biyay u baahan yihiin maalina waxaa laga yaabaa inaan dadkii biyay ka barakacayaan oo waxay ka cararayaan biyihii shala loo baahnaa roobabkii oo aan laga faa'iideysanayn maalinkii roob yimaadana in la barakaco oo beerihii baaba-aan maalinkii maaragtay roob la-aan dhacdana biyo la-aan loo cabaado iyo dalagii oo bixi waayo marka si guud waxyaabahan dabiiciga oo aan laga faa'iideysanayn roobabka ay ka mid yihiin ayaa ka mid a caqabaadka aan bulshada ku aragno maxaa yeele dadku way daalayaan markaa dhahdid hadba waxaase la keeno xitaa donaska ama deeqbixiyaasha caalamiga ah markaa fiirisid way ku daalayaan macnaha in maalin walba baahi joogto oo sanadkii lix biloodna la dhaho roob baa laga cararay lix biloodna la dhaho biyaa loo baahya marka caqabaad guud weeyaan maahine wax si gaar anaga noo soo gaaray ma jirin waxaan leeyahay dadkana ha laga wada faa'iideysto barnaamijyada samafalka
ugu dambeyn muxuu yabaaqaaga ku aadan markaad fiiriso maanta maadaama la xusay maalinka samafalka adduunka
marka hore waxaan bale leeyahay bahda samafalka ama organisationada volunteerka anaga oo kale ee dadkooda u istaagay inay caawiyaan isu guud bulshada danta yar shanta december sanad walba maantoo kale waxay inooga dhigan tahay maalin ahmiyad gaar ah oo in la isxasuusiyo lana xusana mudan maxaa yeeley samafalka wuxuu door muhiim ka yahay nolosha aadamaha nolosha bulshooyinka danta yar maadaama geeska africa gaar ahaan wadankeenu iyo wadan soo koraa colaado iyo dhibaatooyin fara badanna ay soo maray welina ay ka jiraan marka waxaa loo baahan yahay samafalka inuu noqdo door muhiim ah iyadoo la ilaalinayan waxaa codsan lahaa cid kasta oo qaab milatari awood u leh in bahda samafalayaasha wado kasta loo fududay si dadka gargaar loo gaarsiiyo baaqiga ugu dambeeyana wuxuu yahay in la xoojiyo u gargaarista bulshada la badiyo ururada noocan oo kale ah maxaa yeele waxaan gaarayna heer isku filnaansho iyadoo markaa la eegaayo baahida jirto waan aaminsana haddii ururadan muhiimad gaara la siiyo iyagana ay dadaal badan sameeyaan in wax badan ay qaban karaan bahda samfalayaasha ururada organisationada volunteerska ee adduunka waxaan leeyahay wakti wanaagsan guul baan idin rajeyneynaa waxaad qabateenna waa idinkaga mahad celinayna annagana waxaan isleena ka kaalmo ahaan dadaalka halkaas ayaan kasii wadi doonaa bahda waama aada umahadsantiin
dhanka kale sheekh siciid albaani waa mid ka mid ah culimada magaalada kismaayo waxaan wax ka weydiinay halka ay diinta islaamku dhigtay caawinta iyo in dadku istaakuleeyaan ugu horeyn sheekh kusoo dhawow idaacadda waamo diinta islaamku sidee bay u aragtaa samafalka iyo caawinta dadka nugul jubeerihi waan ku dhawahay barnaamijkan quruxda badan qabanayso waamo haddii su-aashaadan awalan allah subxaanahu watacaala mahad iska leh waxaana ku sannaa nabilahi maxamed sal alay wasalam samafalka diinta islaamka meel weyn ayay ka istaagtay oo qare ayay u qaaday marka waxaan dhihi lahaa samafalka marka laga hadlayo aayado iyo axaadiis ayaa soo arooreen waxaan ugu filan inaan kusoo koobo aayadda ugu weyn la doonayo in muslimiintu oo idin ay noloshoodii ay ku dabaqaan oo ah marka uu ilaahay uu dhahayay watacaawanu cala albiri waltaqwa marka aayadaas baa ugu weyn oo ugu muhiimsan ilahay wuxuu na amrayaa samafalka iyo sidoo kale kacabsiga inaan iska kaashano halkaa marka waxaan ka dareemi karnaa in runtii muhiimad weyn inoo leedahay inaan samafalka aan ku dadaalno waa amar ilaahi subxaana watacaala haddii amarka aan qaadanana waxaynu noqonaynaa kuwa runtii liibaanay oo mar walbana nolosha horumar ka sameeyey waa tahay maxay tahay farqiga u dhexeeya sadaqada sekada iyo qaaraanka dhaqanka soomaalida
marka loo fiiriyo sakadu waxay ku waajibaysaa cidda wax haysata muslimiinta ah xilli la qaadana way jirtaa laakiin shardi waxay tahay haddii qofka maalka uu haysto ama xoola ahaado ama ganacsi ahaado waa inay zake ay ku waajibto shuruudaha marka la ogol yahay sadaqada markaan ka hadlayna cid walbo way bixin kartaa hadba sida ay ayagu awoodaan waajibna ma ahan laakiin ha yeeshee faa'iido weyn ayaa ku jirtaa cid walbana way bixin kartaa sadaqadu waxa way ziyaadisaa waxba ma isqaamiso sida nabiga inoo sheegay sal alay wasalam faa'iidooyin badan ayaa ku jira carada ilaahi subxaana watacaala ayay gemisaa dembiga ayaa lagu dhaafaa sidoo kalena caafimaad ayaa ku jira oo nabigaa yidhi sadaqaysta ku daaweeya cuduradiina xanuunadiina ku daaweeya sadaqo iyaduna lama soo koobi karo waa baab weyna culimadana in badan ay ka diyaariyeen kitaabo iyo mawaadiic fara badan cajaa'ib fara badanna way leedahay qisooyin badanna way leedahay markaan usoo laabano qaaraanka qaaraanku waa wuxuu soo galayaa in markaa iscaawiyo dhib ma laha haddii reeraha oo iyagu iscaawinayaan oo dhaqaalo iska aruurinayaan taa ayuu soo galayaa muhiimadda marka waxaa weeyaan in dhinac waliba muslimiintu ay wanaagga isku samafalaan ay ayagoo gacantooda ku jirtan ayaan marka juberiyo intaa ayaanu kusoo koobaynaa waa tahay sanadadan dambe waxaa sii badanayay bulshada soomaaliyeed oo taa kula weydiisanaysa hay-ada shisheeye ama caalami ah marka sidee bulshadu iyadu intay isu tashato isu caawin kartaa loogana maarmi karaa hay-adahaasi waa su-aal muhiim ah marka hore bulshadeeni waxay u baahan tahay inay kalsooni ay muujiyaan maxaa yeelay halka laga jabo waa gudaha qalbiga oo insaanka nafsadiisu uu ka jabo taana ugu daran marka marka hore anagu waxaan isku aragnay inaan horumar aan gaari karin oo aan isku filneyn aan u baahan nahay gacmo gacmo kale oo shisheeyaah oo dibadda u baahan nahay taa runtii iskadaa dhicinayna waa inaan ka gudubnaa oo dhexdeynina marka inaan iscaawinaa amar ilaahay weyn ah oo aan ku bilownay ee hadalkeenu ah watacaawun cala albiri wataqwa waxay ka dhalanaysaa in runtii isku filnaano aan u baahnan aan u baahnayn gacmo kale inaynan markaa dhexdeena soo galaan muhiimadda ay leedahay in dhammaan muslimiinta qaarkood qaarka kale ay isku istaagaana diintan islaamka inoo sheegtay kalsoonidaasa maqan kalsoonidaasi haddii la helana gacmaha kale waa ka maarmi karna waa tahay siciid waad mahadsan tahay sidee loo dhiirin karin karaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada si ay uga qeyb qaataan samafalka joogtada ah ee bulshada dhammaan waxaa lagu dhiirgelin karaa guud ahaanba bulshadu waa inay doorkoodii ay qaataan dhalinyaradu door ayaa saaran bulshadooda door ayaa ka saaran maadaama mustaqbalka beri ayaga yihiin xooga maanta ummadda heystaraya ay yihiin sidoo kale rajada ummaddana ay yihiin waa in doorkoodii ay qaataan cid walba marka waxaa looga baahan yahay doorka ay kaga jirto bulshadu waa inay qaadan karaan keliya dhaqaale maahan fikir ayaa loo baahan yahay qofka samafal ahaan fikirkaas ayuu ku geli karaa magac ahaan ayuu bulshada awood ayuu haystaa uu ku caawin karaa dhaqaalaha cid walba ilaah subxaana watacaala u dhiibana waxa aan leenahay halkan waxaan aan faraynaa inay kaga faa'iidaystaan bulshada kale oo runtii u baahan in la caawiyo runtii dhiirgelinna waxaa ugu filan kitaabka ilaah subxaana watacaala ayaa ugu filan guud ahaanba oo ilaahna amraya inaan samafalka aan ku dhiirano uu leeyahay watacaawun cala albiri wataqwa haddii taa u istaagana adduunya aakhira waa liibaanin waa tahay ugu dambayntii fariin noocee ayaad bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysaad hawada u marinaysaa si ay uga qayb qaataan taakulaynta dadka tabaalaysan
jiweeriyo runtii waa inaan u istaagnaa dhammaanteena samafal inaan u istaagno maxaa yeelay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ah tusaalaha ugu wanaagsan lasoo qaato hogaamiyeena ah nolosheena dhan isaga aanu aanu ugu daynayno waxaa agtiisu ay ku weyneed in qof markaa walaal baahan in loo socdaalo oo tii uu yiri anas bin malig ahaa uu yiri inaan masjidka fadhiyo waxaa igala fadli badan qof runtii baahi haysta inaan u socdo marka samafalka xitaa waxa uu ka fadli badan yahay masjidka xarameynka ah oo masjidka nabiga sal alay slam madiina ku yaala ayuu ka fadli badan yahay sida anas inoo sheegayo marka waxaan dhihi lahaa waa inaan si guud ahaanaan ugu dadaalnaa samafalka si nolol horumar leh aan u gaarno dhammaanteeni markaa waxaan leeyahay nasiday nasidiinaba aan ku dadaalno samafalka si aan horumar u gaarno sidoo kale tahibe maxamed aadan waa mid ka mid ah dhallinyarada magaalada kismaayo waxay qayb ka ahayd ururo caawinayay islamarkaana u samafalayay dadkay waxyeeladu kasoo gaadhay fatahaadihii iyo dadadkii alniinada ee sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhammaadkiisii ku dhuftay gobolada dalka gaar ahaan jubbooyinka waxay noo warbixinaysaa duurka firfircoon ee ay dhallinyaradu ka qaadan karto howlaha samafalka iba kusoo dhawow idaacadda waamo ugu horeyn maxaa kugu dhiirigeliyey inaad qayb ka noqoto howlaha samafalka magacaygu waa hibi maxamed aadan juweyri oo ku dhawahay barnaamijka waxaa igu dhiirigeliyey dareenka mas-uuliyadda bulshada iga saaran iyo rabitaankayga ah inaan wax ka bedelo bulshada iyo sidoo kale dadka danyarta ah waxaan aaminsanahay in qof kasta uu leeyahay kaalmo bulsho oo uu ku anfici karo haddii uu sida ugu wanaagsan uga qayb noqdo taasna waa farxad iyo ajar labadaba inaad koobsatid inta badan waxaa dhacdaa xiliyada abaarahoo kale dhalinyarada inay is abaabulaan dadkii gurma degdega gaarsiiyaan hadday noqoto caafimaad hadday noqoto biyo hadday noqoto hooy hadday noqoto in meelahaas abaaraha ka dhaceen oo kale kasoo raraan oo ay magaalooyinkii ama tuulooyinkii ama markaas meelaha dhowdhowe ay ka heli karaan gargaarka degdega inay keenaan dhalinyaro gruub ahaa jirta oo inta badan xiliyada abaarahoo kale samafal u samaysa bulshada danyarta xilliga hadda u dambeysay roobkii badnaa da-haya inlinaha ahaa waxaa jirtay dhalinyaro badan oo isxilqaantay oo ururo samafal u badnaa ayagoo dadkaas soo daadgureynahayay u samaynahayay caafimaadkoodii dawadoodii maxaaday guriyeyntii inay magaaladii ama meelihii ay ka heli kareen gargaarka degdega soo dejiyey markii ay dhammaadeen roobabkiina haddana dib u celiyo aanan ka harin waxaa jirta dhalinyaro noocaas oo abaabulan waa tahay sidee bay dhalinyarada soomaaliyeed ay door firfircoon uga qaadan karaan iscaawinta iyo ka jawaabidda baahiyaha bulshada dhalinyarada soomaaliyeed waxay ka qaadan karaan door aada u muuqda waxay samayn karaan maxaa yeelay in inay abaabulaan olole wacyigelin iyo taageero bulshada dhexdeeda ah bulshada inta la wacyigeliyo loo sheego in dadkaas maxaa yeelay ay ayaga qayb ka yihiin loona baahan yahay inay bulshadii samayso isdhexgal wacyigelintan aada loo farabadiyo inay ka qayb qaataan ururada samafalka iyo tabarucaada inta badanna waa la sameeyaa wayna jiraan ururo badan oo samafal ah oo bulshada garab taagan inay adeegsan karaan xirfadaha ay leeyihiin sida saxaafadda tiknolojiyadda iyo waxbarashada si bulshada looga taageero baahiyaha degdega marka ay soo wajahaan saxaafaddii oo kale waxay u marin karaan wacyigelintii fariimaha haada la sameynahayo kale teknolojiyadii waa baraha bulshadii oo maxaa heday hadda waxyaabihii ugu badnaa ee is dhihi karo way caawisay dhalinyarada intay hawshaas ku jireen bay ahayd waxbarashadii oo kale ayadan haddii wacyigelin laga sameeyo bulshadaas maxaa heday baahiyaha bulshadaas waa laga taageeri karaa baahiyaha ay qabaan weliba si deg deg ah in la adeegsado teknolojiyadda sida ababiska iyo baraha bulshada si loo fududeeyo isku xirka iyo ururinta gargaarka waxaa jirta hadda marka gudambeysa inliinada dhacaysay anagoo badan oo urura isku xiran oo dhalinyaro ah ayaa waxaan sameynayna inaan xaafad walba garaacno qofkii mare keeni kara qofkii raashin keeni kara qofkii dawada maxaa heday ku tabaruci kara cid walba iyo waxay markaas ay tabarucaad u aragtay ay kaga qayb qaadan kartay ayayna ku darsanaysay waanan ku guuleysanay intaasna kumaynan akayn ilaa hadda waan sii shaqaynaa oo haddii markaasi wax deg deg ay soo baxaan manihin dad kala daadsanay waxaana dad isku xiran guruub ah mar kastana la heli karo
maxay yihiin fursadaha cusub ee aada u aragto in lagu horumarin karo shaqooyinka samafalka ee soomaaliya in dhalinyarada loo abuuro tababaro iyo mashruucyo yaryar oo samafal ah tan waxay ka caawinaysaa dhalinyarada inay noqdaan dad bisil oo u bisil inay dadkan kala caawiyaan n u abuuran in waxay heday dadkani ay la dareen noqdaan n u samafalaan waxyaabaha markaas ay gaarsiin karaanna ay ugu baahan yihiin ay awoodaanna inay gaarsiiyaan waanan u samaysannahoon u diyaarsannahay xilli kasta n sidoo kale in la xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya ururada maxalliga ah dowladaha hoose iyo hay-adaha caalamiga ah n inta haddii isku xir ay sameeyaan waxaan aaminsanahay in haddii ay dhacdo fatahaad oo kale ama dhacdo abaar oo kale ama waxyaabaha kale rabaaniga ah hadday dhacaan waxay waxaa yaraanayo in dadkii la isku abaabulo hadda iyo kow dadkii lasoo ururiyo urur la sameeyo yani way adkaanaysaa laakiin markii wixii ay noqdaan wax isku xiran oo bulsho ah oo network fiican leh oo ururo lagu soo hagaaga jiraan waxaa dhib yaraanaysa in wax dhibkaas jiro si deg dega wax looga qabto in bulshada la dhiirigeliyo kalsooni ahaan iyo ka qaybgalba in bulshada lagu dhiirigeliyo inay noqdaan dad isku kalsoon wax qabsan kara hadday dhibaato noqoto inay soo wajahdo ayagiina is caawin karaan si howlaha samafalka aanay ugu ekaan koox yar oo gooni ah tan waxay kutusaysaa marka in bulshadii lagu dhiirigeliyo inay ayaga isku kalsoonaadaan wax qabsan karaan haddii ay markaasi wax deg dega dhacaan ayaga dhexdooda isu gurman karaan si ay uga maarmaan in koox yar oo dad ah oo is abaabulay oo la sugaayo haddii i kow inay ka imaadaan meeshii ay joogeen kasoo kictamaan ayaga soo gaaraan waxaa ka fudud bulshada in ayaga lagu dhiirigeliyo inay ayaga dhexdooda wax isu qabto ugu dambeyntii fariin noocii ah ayaad u diraysaa dhalinyarada ku dhageysanaysaa si ay qayb uga noqdaan islamarkaana ay ugu gurmadaan bulshada nugul ee soomaaliyeed ugu dambeyn waxaan ugu baaqahay dhalinyarada inay ururada samafalka ay qayb ka noqdaan in dadkaas walaalahooda ah marka ay xaalad soo wajahdo si wada jira loogu gurmado in ayaga ay maxay ahaday yihiin dadkii dadkan ay sugahayeen in maxay ahaday bulshadaas ay wacyigeliyaan dhiirigeliyaan waxyaabo badan oo markaasi ay kaga maarmi karaan kooxdan yar ee ururka ah inay u sameeyaan
waa hagaag saaxiibayaal guud ahaan waxaan intaas kusoo afmaraynaa barnaamijkii gaarka ah ee aynu ku eegeynay maalinta caalamiga ah ee samafalka adduunka oo maanta caalamka laga xusayo barnaamijkan kiisa xiga intaynu dib hawada u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo